Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Maamulka Somalilan Mustafa Cumar Faarax ayaa dhagax dhigay dhismayaal laga fulinayo koow iyo toban dugsi isla markaana laga dhisayo gobolka Saaxil. Munaasabadda dhagax dhigka ayaa waxaa ka qayb galay duqa degmada Berbera, guddoomiyaha gobolka Saaxil iyo marti sharaf kale. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Maamulka Somalilan Mustafa Cumar Faarax ayaa ka waramaya dhagax dhigka dhismayaal laga fulinayo koow iyo toban dugsi.
soo gaadhnay stagekii la fulin lahaa kordhinta fasallada ka mida gobolka saaxil iskuuladeeda iyo meelaha girl friendly spaces la yidhahdo habluhu ay gaar u yeeshaan oo ku fadhiistaan oo ku nastaan iyo dhowr iskuul oo lagu soo kordhinayo kage guud ahaan waa koob iyo toban iskuul oo gobolka oo dhana degmada berbera ah meelo badan oo ay ka mid yihiin abdaal iyo sheekh iyo barlaxaar iyo degmada oo dhan ay ka faa'iidaysan doonaan taasi ma maanta ahayd gogoldhigeeda inay noqdo taasina waxay ka timi uun inay ka muuqato maanta gobolka gaar ahaan degmada berbera oo ilaa intii maamuldeejintu ay ka dhacday ay caddayn u tahay magaaladu siday u korayso waxbarashadeedu sida ay u fidayaan ardayda waxbarataa uu nambarkii aad u kordhayo qualitiga waxbarashadana uu runtii aad u improve garoobay Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay dhagax dhigka ayaa bogaadiyey.
maxad le oo halkan nala jooga agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada barasaabkii duqii berbera maayirkii degmada buluxaar saraakiisha sare ee ka socota hay-adda alayt guddoomiyaha waxbarashada degmada waan ku faraxsanahay madashaa inaannu ka soo qayb galno si gaarna waxaan ugu mahad celinaynaa madaxda sare wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda alayt maamulka degmada
aad baan ugu faraxsannahay nidaamka maamuldaadijinta ee waxbarashada heer degmo oo sida dastuurkeennu qoday qofka muwaadinka ee somalilan daragtaa inuu ku helo waxbarashada asaasigaa bilaash inuu ku helo degmada berbera iyo sheekh ka tirsan guud ahaan gobolka ka kooban iyo meelihii ay habluhu ku bedelan lahaayeen ama suuliyadoodii ay ku jiraan iyo laba iskuulo barbaarinta ah kejiga ah aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa mashruucaasi uu maalgelinaya yuriyumanka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo u dadaalaysa runtii waxbarashada aasaasiga ah koow iyo tobanka dugsi ee la dhagax dhigay ayaa kaalin ka qaadan doona horumarka waxbarashada ee gobolka saaxil